Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha, Maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliya iyo Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ayaa ka qayb galay mashruuc dhir beeris ah oo laga sameeyay xarunta cusub ee Wasaaradda Amniga iyo Cadaaladda Koonfur-galbeed Soomaaliya. Waxaa mashruuca fulinaya ururka DEDO oo si wadajir ah ugu wareejiyay saddexda boqol ee geed, waxaana ururka uu gaarsiiyay mashruuca dhir beerista ah dhammaan xarumo kala duwan ee maamulka Wasaaradda Koonfur-galbeed Soomaaliya. Xogayaha guud ee ururka DEDO, Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa ka warbixiyay mashruuca dhir beerista ay ka wadaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
geeda sida boqol eh ee runtii may barajeyne geedoon intay ku qiib qaadado doonaan bilicda wasaaradaha ee kuna madnagada doonaan hoo bilaar insha allah ee haano bilicda iyo nay may la raa insheegaad hoos iyo walbadan lagu helo doono intii nagadaan rajeeyana ee sidoo kale hadda may la raa geed mirood hadda kadha jira intii walla ama hadda nagada doonaan ee may rajeyne as a dada organization degan development organization si simbanin ku barateen degaanadan wala howlbadan ah kuwani horumarinta deegaanka u sheegayaan dhanka kale wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda cabdiqaadir cabdinuur ayaa si wadajir ah u sheegay inuu muhiim u yahay mashruuca magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wali ku gudoognay dhareen yoon ka taragaleen wasaaradda amniga wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaalad yoon ka taragaleen iyo kula wareegni ee runtii dhallinyaro go'aansaday dalshooyin agaarayaan sidoo hore dowladda koonfur galbeed go'aamidi deegaanada dowladda koonfur galbeed guudahaan ya muujaas marka hay-ad wadani ew
dhireynta wasaarad la dhireynayo maaragtay iyo iyo maaragtay waddanka inay qurxiso waxay qayb ka tahay dhireynta iyo waxaa kaloo dhirtu qayb ka noqonaysaa in roobkii oo maaragtay inay qayb ka ahaato inay soo jiidato sababtoo ah meel aan dhir lahayn roob la'aan waaye marka ururka dedow waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin qayb qaadashada ay ka qayb qaadateen wasaaradaha cusub wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda in aad dhiraysaan qayb aad ka noqoteen